نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين
annaga ayaa kaaga qisoon qisooyinka midda u wanaagsan ee aannu kugu waxyoonna qur'aankan in kastoo ka hor aad ka mid ahayd kuwaan u warxeen